maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada boosaaso ayaa dhegaysiga maxkamadda kadib waxaa saddex eedaysane oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururada daacish iyo al-shabaab lagu xukumay dil toogasho ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ee puntland gaashaanla sare cawil axmed faarax ayaa xukunkaas ku dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun sideed iyo toban waxaa fadhiistay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gobollada bari karkaar sanaag hayland iyo gardafo waxayna u fadhiisatay kii isciqaaba oo loo haystay eedeysane xasan laamow aadan ina suubay sagaal iyo soddon jir ah ka tirsan ururka daacish yaasiin cismaan cabdi saalax ina xabiibo saddex iyo labaatan jir ka tirsan ururka al-shabaab xasan maxamed cali ibraahim ina daahiro cali lix iyo labaatan jir ka tirsan ururka al-shabaab maxkamaddu iyadoo fadhigeedu u dhan yahay markii ay dhegaysatay dooda xeer ilaalinta markii ay dhegaysatay difaaca qareenka markii ay akhrisatay qiraalka garsoore ay ka qoray markii ay weydiisay ka tirsan inay ka tirsan yihiin ururadaa islamarkaana ay ka hor qirteen maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaa eedaysani dil toogashaah iyadoo cuskatay xeer lambar toban qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad sidoo kale waxaa maxkamaddu xabsi daa'im ku xukuntay saddex eedaysane oo maxkamaddu ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab eedda loo haystay xuseen jaylaani xasan ina batuulo sheekh muumin shan iyo labaatan jir ka tirsan shabaab cabdi cumar iftiin ina nadiifo aadan toddobiyo labaatan jir ka tirsanaa shabaab bishaar cismaan seed ina siraad guure soddon jir ka tirsanaa shabaab maxkamaddu markay dhegaystay dooda xeerilaalinta markay dhegaystay difaaca qareenka markay daalacatay konfishinka ay ka bixiyeen garsooraha hortiisa markii ay qiimaysay xaaladda ay ku sugan yihiin waxay saddexdaa eedaysane maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im mid ka mid a eedaysanayaasha ayaa xukunkiisi dib loo dhigay kadib markii maxkamaddu ay codsatay in caafimaadkiisa la baaro
xasan maxamed naadi ina sahro xuseen waxaa ninkaas ay soo jeediyeen qareenka iyo xeerilaaliyuhuba in loo diro dhakhtar si loo hubiyo maskaxdiisa caafimaadka waxaana maxkamaddu amraysaa hay-adda b s f inay baaritaan kusoo samayso ay dhakhtar geyso ninkaana sidaa ayaa loo xukumay waxaa loo diray dhakhtar maxaabiist dhowr ah oo ka tirsan ciidamada puntland ayaa sidoo kale maxkamaddu ku xukuntay sanooyin xariga oo kala gedisan laba xidigle maxamed jaamac siciid ina xaliimo afartan iyo kow jirah ka tirsan guutabari loo haystay dil waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano oo xariga iyo magtii marxuumka ayadoo iyadoo maxkamaddu u cuskatay qodobada soddon iyo afar iyo afar boqol afartan iyo kow bargraf one cabdilaahi maxamed axmed ka tirsanaa ciidanka dekedda iyadoo maxkamaddu tixgelinaysa soo jeedinta xeer ilaalinta iyo qareenka waxay maxkamaddu u celisay xorriyaddiis okay sidaas si la eg xasan cabdulqaadir yuusuf ka tirsanaa bool mijir waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano oo xariga iyadoo u cuskatay qodobka afar boqol afartan barigraf one wabilaahi towfiiq maxkamaddu waa xiranta xukumadan maantay ay ku dhawaaqday maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ee puntland oo isugu jira dil xabsi daa'in iyo sanooyin xariga ayaa ku soo aaday xilli magaalada boosaaso ay ka dhaceen dila loo geystay qaar ka mid ah ciidamada puntland ganacsato iyo arday waxaana magaalada boosaaso ka socday muddo toddobaad ah howlgallo ciidamada ammaanku ay ku baadigoobayeen dadkii falkaa geystay saraakiisha laamaha ammaanka gobolka bari oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in howlgalladaa ay ku soo qabteen dad lala xiriirinayo inay ka qayb qaateen falalka ammaan xumida ee ka dhacay gudaha magaalada boosaaso inkastoo aan weli maxkamad la horkeenin faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso